أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus a ka idiinaysa kuwooda ugu door karoon waxaa kamid ah faahfaahinno dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay deegaan hoostaga degmada muqokori ee wilaayada hiiraan xildhibaan ka tirsan ridada ayaa walaac ka muujiyay la wareegidda mujaahidiinta ee deegaanka xawaadley isagoona dhanka kala qiray in ay ku jabeen duulaanka ay kusoo qaadeen qeyba kamid a wilaayaadka islaamiga fagaaryaal ku kala yaala wilaayaadka galgaduud iyo bokool ayaa lagu daawaday filimka cusub ee muasasada alkataayib wilaayada islaamiga ee baay ayaa munaasabad maamuus ah u sameysay guddigii wilaayada u qaabilsanaa munaasabada iyo fantasiyaha maalmihii ciidul adxa
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha dulxija sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri walaalayaga muslimiinta ku soo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan faahfaahinno dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal ka dhacay deegaan hoostaga degmada moqokori ee wilaayada hiiraan waxaa xog dheeraada laga helayaa dagaal shalay ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen taliskii maleeshiyaadka murtadiinta ee nawaaxiga deegaanka muroeri ee duleedka degmada moqokori ee bariga wilaayada hiiraan dagaalkii shalay maleeshiyaadka murtadiinta waxaa looga dilay ilaa iyo sideed askari halkana looga dhaawacay laba iyo toban kale murtadiinta dagaalkii shalay lagu dilay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray cabdulaahi cali shiilow iyo sidoo kale murtad lagu magacaabi jiray muuse gediid cadow iyo murtad kale oo lagu magacaabi jiray cali cusmaan xasan xuurshow iyo sidoo kale murtad lagu magacaabi jiray cismaan xuseen xareed iyo sidoo kale murtad lagu magacaabi jiray cabdulaahi xuseen sanweyne waxaana uu dagaalkii shalay imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaalo ka dhacay duleedka moqokori sidoo kale murtadiinta ay ku waayeen saraakiil iyo askar xildhibaan ka tirsan ridada ayaa walaac ka muujiyey la wareegidda mujaahidiinta ee deegaanka xawaadley isagoona dhanka kala qiray inay ku jabeen duulaanka ay kusoo qaadeen qeyba ka mid ee wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abuu xasaan murtad daahir raamiin jeesow oo ka mid a xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ay si aada ugu jabeen dagaalka ay la galeen mujaahidiinta isagoona carabaabay fashilkii ay kala kulmeen deegaanka xawaadley oo ay maalmo ka hor isaga carareen ciidamadii kufaarta iyo murtadiintii halkaasi ku sugnaa muddada fog murtad jeesow ayaa ka dhawaajiyey in ciidamadii kufaarta iyo kuwii murtadiinta soomaaliya ee ku sugnaa deegaankaasi ay jabeen welibay halkaasi isaga carareen kadib markii ay u adkeysan waayeen duruufaha iyo xabadda mujaahidiinta jeesow ayaa dhanka kale sheegay in cabsi xoogan hadda ay soo food saartay kooxda riddada isagoona sheegay inay hadda ka cabsi qabaan in mujaahidiintu ay ugu yimaadaan gudaha magaalada muqdisho daahir amiin jeesow ayaa isagoo sii wata hadalkiisa xaqiijiyey in mujaahidiintu ay laayeen murtadiin fara badan madaxda riddadana ay isku dayayaan inay qariyaan halaagaasi gaaray ciidamada murtadiinta marka mar haddii meesha la yidhaahdo degmada xawaadley ay shalay shabaab qabsadeen oo muxuu ahaay laga baqayo amnigiiba khatara isku sugan yahay doorashada laga shaqaynayo qofkii codkaa dee madaxweynaha asaan rabnaa inaad noo sheego magaaladaas waa la qabsaday xaqiiqda dhabta ah mar walba waxaa fiican waaqaciga dhabta ee dalka isku sugan yahay in laga run sheego in maalin walba wax la duugo oo maalin walba wax la duugo maalin daba warliigla lasiigu imaanaya hadee si aad wax qari u leedahay warliigla idala taagan la arkaya marka si shacabka soomaaliya maalin dhexdaas ay ahayd waxay lalahay dad fara badanaa ku dhintay oo muxuu ahay meesha la yirahyo moqokuri aa ku dhiminay aageed qiraalkan uu sameynaya murtad daahir amiin jeesow ayaa kusoo beegmaya xilli mujaahidiinta ay saacadihii lasoo dhaafay mar kale la wareegeen deegaanka muhiimka ah ee ceelhareeri oo dhacaduleedka degmada moqokori ee wilaayada hiiraan kadib markii mujaahidiintu ay weerar ku qaadeen maleeshiyaadkii riddada ee halkaasi ku sugnaa jasaaka allaahu kheyran walaalka abuu xasaan fagaaryaal ku kala yaala wilaayaadka galgaduud iyo bokool ayaa lagu daawaday filimka cusub ee muhaasada alkataa'ib aynu ku hormarna fagaaraha degmada tiyeglow iyo walaalkiin cabdiqani moxamed iyadoo dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimkii xiisaha badnaa ee lagu soo bandhigay dagaalkii malxamada ahaa ee cadowga looga xoreeyey sideed iyo tobankii shawaal magaalada aadan yabaal oo xudun u ahaa duulaankii xasan garguurta ee lagula dagaalamayay ku dhaqanka kitaabka qur-aanka ayaa xalay bulshada magaalada tiyoglow oo si aad ah u wada sugayay hadiyadda ciidda ku daawaday fagaraha al-irshaad ee alaaba lagu daawado aflaamta jihaadiga ah قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين آه ولا لا أيضا أيا كل بوذي آه waxaa dareemaysaa ciidanka meesha lagu galay inay ahaayeen laba kun iyo shan boqol wax ka badan ayagoo tiradooda intaas ay gaaraysa ayaa koox yaroo ilaahay subxana watacaala aaminsan ayaa gashay wixii ku dhacayna walaale waan wada arkaynay Ee, waxyaabaha igu yaab badnaa waxaa ka mid ah qaa'inka alwajiis la yidhaahdo oo min culamaa'i suu ka mid ah markuu yacni ciidankiisii uu rabay inuu taxriyadiyo wuxuu rabay inuu aayad qur-aan soo qaato markaas way u gembiyeen macnaha markaas waxay ugu soo dhacday aayadda ilaahay uu lahaa yu'faku canhu man ufik wuxuu yidhi aayadba ilaahay wuxuu ku yidhi wuu yidhi aayadda way ka luntay waxaa igu yaab badnaa walaalaha alkataa'ib waxay waafajiyeen cadowgii ayagoo sii cararaya macnaha ayay mataqaana hadalka ee dul saareen ilaahay subxaana watacaala waxaan leeyahay mujaahidiinta oo guushaan noo soo hooyiyey intii shahiida ilaah ka aqbalo intii dhaawacanteen ilaahay dhaawacooda ha u bogsiyo annagana waxaa diyaar u nahay insha allah inaan garabkoodii aan noqonno waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ah annaga waxaan aaminsanahay ilaahay qolkiisii oo ah sayhuzamu ljamcu wa yuwalluuna dubur in mataqaanaa isbahaysiga la jibin doono ayaan aaminsannahay marka gaalo waa jabtay wayna jabi doontaa insha allahu tacaala filigu may baan ka aragay wal eedan yaa badan ka aragay ilaahay subxaana wa tacaala adoo jameelin ilaahay ka jibi bootadii wadeen ilaahay subxaana wa tacaala may bua may ba ummadda horta ilaahay ka fadaahay maana gaabkii on horayn gaabkii on bootaya maana kaafi kala dheerin maana ida ilaahay subxaana wa tacaala may baan fashili may bua may lena mujaahidiinta oo may bua thuquuraha kasrabaadahay ilaahay subxaana wa tacaala guuri gargaar ilaaha siinsay intay shahidiin shahaado ilaaha ku aqbal may bua galab i gaashaan singana barnaamijku may bua ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta qalbiyoo shaafideen si isu kufaylana ilaahay subxaana wa tacaala sinku rajaan inti samaytaan singlana may ballana ilaahay subxaana wa tacaala dowshay jabi may buaha hormeerna la array may bamil oo taqriiban ku oo kale ma seeraan la array mana oo lugayan markuu may daliil inta tangeeda jabsho oo ilaahay subxaana wa tacaala jibiya daliil inta markuu may lana udow ku jabi siraasidhay dhimini may lana may buaha walaalan jihaadka haleela may bua garab gaanshaan naqda may bua ay dhiinay adoo soomaali roogda gaalana guurti gaalna badan krinay dhiinay lana insha allahu tacaala alxamdulilah ilaahay aan ka mahadsan aad iyo aad aan ka farxasagna ma arnay gaaladii oo tiro ii tayo walahay tinay seenta washington mujaahidiin ugu yar ee ilaahay fadlishii war horas may dareemaan sameelaas oodi ilaahay inii sarayd oo gaali baadul ah dumyaan walbaan haynay halkan ka aragnay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka mahadsan may fareengan daray indii kitaabkan ilaahay liin dagaalama cizi iyo nasr ata dadkii hadda kor jihaadka hamka gaani ku qaadan una dhan dhamaateen una kana dee walaalayaal may lahaa dagaalka mayn dhahee kitaabka ilaahay iyo baybalka gaalada mayn dhahee xisbullaahi iyo xisbu shaydaani oo gaalada ah may lana gaalada jabta ilaahay adullaahi muslimiinay may lahaa dhallinyarooda dayarta iyo weyn lan weliba isoo ilaahay gaaladin galan sidan kubsan ani gaaladin wadanka guguuri sasaan ka dardaarme dhammaantiyo an oo ka noolna degmada tiyeeglow yageekna inta ka fiirsanay filin eed iyo eed un hor aan fiirsan inta ka fiirsan meen sheegay mujaahidiinta iidun hataas oo dan inti oo gaalada wadankan sanka jardoonna hob ilaahay eroon inti iidun iiduma iidiye raaxid towxiidkalka suridon soomaali dhon may kale inta fari unku daray walaalaheena reer falastiin oo hanin dhiigeela dogeeyaay way lahaa walaalayaalow sabrad wala caaqibatu lilmuttaqiina leeri rabta dembe meesku leh muslimiintaasku leh haweenka muslimaadka ayaa dhankooda muujiyey farxadooda ku aadan inay ku indhaqabowsadeen guuldarada maleeshiyaadka ridada iyo fashilka istiraatiijiyadda xasan garguurte alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan waliba oganta ka fiirsanay filimaanha saareen muasasada alkataa'ib gaar ahaan waliba fiirsanay fidinkii inka dambeey ee magaalada aadan yabaal maasha allah safaylaan fiirsanay ooka waliba fiirsanay gaalo oo argagaxday eedan obsadaas runtii waliyanka yaa badan ayaan anoo fiirsaday murtad oo roorayo macuustiis farag haysada bal waliba iilayaa badan askari dhan oo eh, dagaal xaanbahi oo macuustiis farag haysada roorow yay inkayaa badanayti mujaahidiintan waliba lahaa guulaysado insha allahu biidn illaahi kariim mayba singlana mujaahidiinta meerkasin rogdan sawaro ilaah dartiisan sawara ununa garabkinga meerkasin rogan garabkinga teegna meerkasin rogdan sinkado ayaana sinka taagersagna gaaliyaba jabta ilaahanka mahasan ilaahay jabi ilaahay mana jartisan ilaahay singna jara allah ayaa ku mahadsan murtadiin badan jabkooda waan aragnay ayagoo ah sidii cari dabaca gashay oo kale farxadkooda banaanka daadsan waan aragnay alxamdulilah ilaahay ayaa ku mahadsan kadib walaalaheena mujaahidiinta ayaa ku mahadsan waxaan fariin u dirayaa walaalaheena ku jira sufuufta hore walaalahayga mujaahidiinta ah idinma moognin mana iska jiifno har iyo habeen waa idinsoo ducaynaynaa walaalayaal waxaan idin leeyahay sabra oo dhabar adeega meel kasta aad joogtaan filimkan ayaa shaafiyey quluubta malaayiin muslimiin ah oo ka dhowr sugayay in mar qura ay arkaan fashilka xamlada garguurta iyo burburka maleeshiyaadkii muddada sannadaha ah ay bakhti afuufayeen dowladaha saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani imikaana egna fagaaraha degmada galhareeri ee wilaasaamiga ee galgaduud iyo walaalkeena cabdiraxiin sheekh cali
boqolaal ka mid ah bulshada ku nool magaalada galhareeri ayaa ku daawaday isdaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa hadiyadda ciidul adxa almubaarak wuxuuna ku baxayay laba luuqadood oo kale ah carabiga iyo af soomaaliga isdaarkan wuxuu soo bandhigay jabkii lagu gaarsiiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ku sugnaa degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe filimka alkataa'ib waxaa ka soo muuqday maleeshiyaadka murtadiinta oo isku buuranaya luuqyada degmada aadan yabaal kuwaas oo ka cararaya geesiyada towxiidka macarikadii ka dhacday magaalada aadan yabaal waxay ahayd dagaal allaha guul uu ku siiyey addoommadiisa mujaahidiinta ah kuna jebiyey maleeshiyaadka tababarka iyo taakuleenta ka haysta gaalada caalamka kuwaas oo kaashanaya shaydaanka iyo mujaahidiinta oo kaashanaya allah ayaa iskaga hor yimid waxaana ku guulaystay macarakadaasi awliyaa uraxmaan oo ah ciidanka mujaahidiinta oo u dagaalamaya in raayada towxiidka kor noqoto tan kufrigana hoos noqoto dadweynaha reer galhareeri ayay kula hadashay idaacatul andalus fagaaraha lagu daawaday filimkii xiisaha badnaa ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib waxaan caawa daawanaynaa filin aad iyo aad noo xiise geliyey oo degmada aadyabaal iyo murtadiintii lagu xasuuqay qalbigaynna aad iyo aad u xiise geliyey iyo qalubta muslimiinta ayaan degmada galhareeri ku daawayo u haynaa aad iyo aadaanna ugu faraxsannahay sida loogu xasuuqay iyo sida alxamdulilah ay u farxanayaan wax la soo koobi kara maanshuuta iyo odaway iyo maleeshiyaadkii iyagoo dhex ordaaya shuutoo caalweye odawaayoo koofi jalanjoola aan ka dhex aragnaa filinka haddaan fiirsayou haynaa marka wax la soo koobi kara maaha wax la fiirsan karana maahan aad iyo aaday u bahdilan yihiin una cararaayaan mujaahidiintaoo cayrsanaaya iyagoo koor ordaaya ayaa hadda wada fiirsayou haynaa saasaana u wada dambayi doonta wax allaaleya wixii dastuur iyo dimuquraadiyad qaatay dalkay saasugu cararaayaan gudaha iska dhaafi diyaaradahay safaraa qabsado markay guulu sheegtaan ambay war isku toosan ay meediyaha la yimaadiin cagsigiisa ayaa laga arkaa meeydaanka oo ay soo bandhigeen walaalaha alkataa'ib jazaahum allahu khayran dhanka kaleeto dadka muslimiinta ah waxay aad ugu bidhaamiyeen cadowga muslimiinta taagdarridiisa gaar ahaan cararka ay ka cararayaan marka goobta dagaalka la isku helo beenta nimanka horjoogayaashooda iyo laftarkooda qaarkood oo waxa ay ku sugan yihiin xaqiiqada ka sheegaya ood arkaysaa inay macnaha mucaarad ahaan iyagoo ka wada ayay meelaha qaar ay qiranayaan xaqiiqadii waxaad arkaysaa sidoo kaleeto culamaa usuu'i oo gaalada ama murtadiinta u fadwoonayay oo magacaas u lahaa inay la soo hor istaageen warbaahinta inay aayado qur'aan iyo axaadiid ay sheegaan haddana aayadda ayna soo qaban karin suuraddan ayna soo qaban karin maca daalika ay dajaalnimo ay la soo istaageen media hortiisa marka caawa waxaan daawanaynaa filan aad u qiimo badan waa filankii aadan yabaal allah subxaanahu wa tacaala uu ku jaray waxaa weeye dhabarkii kuwii gaaloobay caawa waxaan daawannay qayb ka mid ah fariiqii kufriga oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarkiisa jebiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa weeye uu baaba'shay waxaan kaloon daawanaynaa nasrigii weynaay ee dadka mujaahidiinta ah ilaahay subxaana ee muslimiinta bariga afrika muuqaallada waxaa nin kale ka mid ahay cadowga ilaahay subxaana wa tacaala oo halaagsamay iyo saraakiishii gaalada oo ninka yidhaahdo ballan qaadaya inay markaas meesha aysan ka tegaynin oo dagaalka ay wax ka gelayaan sida ninka la dhihi jira shuute wa innii jaarun lakum uu yidhi ninka layidhaahdo ninkan magaca leh ee shuute falamaa tara'at ilfi'atani nakasa calaa qabih wayda anaa idinla jiro uu yidhi markii ay yimideenna oo ilaahay mujaahidiintii uu keenay nakasa calaa gadaalba uu cararay muuqaalada nimankii cadowga ahay oo diiqada yaalla oo ilaahay subxaa mujaahidiinta ay ka tilaabsanayaan ee qorihii ay qaadanayaan oo waxaa weeye iyo ayagiyoo waxaa weeye cararaya iyo waxaa weeye taliyaashiioo ayagu waxaa weeye ciidankiiba ka ordbashay oo ayagu waxaa weeye ayba ka hormareen uu jibshay kuna tusiyey halkaasi meesha inaysan cayaaro oolin oo meesha waxaa yaalla ebel waxaa weeye shaashadaha hadday ka daaban jireen maanta waxaa weeye waxay arkeen waxa goobta dagaalka yaalay arkeen waxaan ku sugnahay galhareeri magaalada galhareeri aan ku sugnaa waxaan daawannay filimkii aadanya waa laga soo saaray oo alkitaab ay soo saarteen daawannay alxamdulilah waana farxad geliyey waxaan dadka muslimiinta maanta ay ku faraxsan yihiin inay haystaan rag mujaahidiina oo waxa weeyaan u dhabar adeegay gaaladii maaragta ay soo duushay haddana difaaci karaa diinta iyo dadka iyo dalka insha allah taala muuqaalada de walaal waxaa ka mid ahay way badnaayeen waxaana ugu yaab badnaay maaragtay boqol kun qof oo murtadiina oo shan qof bursanaysa ugu farxad badnaa marka alxamdulilah aan leenahay waa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku maxsan raggaas allihii noo soo saaray ayaa ku maxsan kuwa kale oo fara badan ilaahay subxana wa taala nooga daro galhareeri wax fiican oo indhahayna farxad geliyaan ku fiirsannay ilaahay mujaahidiinta ha guuleeyo cadowgana ilaahay ha jebiyo hadda waa jabeene ilaahay hasdaba raacsiiyo ilaahay subxaana wa tacaala guul iyo nasri ilaahay hana siiyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walcaaqibatu lilmuttaqiin waxaan fiirsaday oo yaraa filankii aadaya baala ayugu yaab badnaay sababtoo ah saraakiil oo sarwaalkanan ka dhacyay oo ekoomka korku saaran yahan u jeedaa ilaahay saraakiishooda geb ha siiyo ilaahay ayaguna isdaba raacsiiyo ilaahay islaamka guuliyo caaw waxaan daawanaynaa filinkii haddee kollay la wada sugaya ee aadaya baal marka alxamdulilah aad baan u daawannay waxaan aragnay gaaladii ilaahay oo jabay oo haddee horay igdaal u cararaya iyo bakhtigoodii oo meesha daadsan alxamdulilah aad baan u faraxsannay alxamdulilah waxaa igu yaabadnaa nimankii hadalladoodii hore iyo kuwii haddee lasdur saaray oo aad iskhilaafaya macnaha marka alxamdulilah aad iyo aad ilaah subxana wataala ayaa ku mahadsan nimankii haddee dhahaya hadda waan idinla joognaa shabaab ninkii shuuta ah wuxuu yidhi shabaab waxaa naga dhexayn jirta buu yidhi meesi iyo qalin wuxuu yidhi meesigii iyo qalinkii intaan gidaal u dhigtay yaan qurigii soo qaatay haddana maalintaas waxaa la sheegay inuu kubihiisaba ka cararayba bulshada waxay si weyn uga hamuun qabeen daawashada isdaarkan hadiyadda ciidul adaxa sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiraxiin wilaayada islaamiga ee baay ayaa munaasabad maamuus ah u sameysay guddigii wilaayada u qaabilsanaa munaasabada iyo fantasiyaha maalmihii ciidul adxaa tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu eman maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya ayaa gutay mas-uuliyad weyn oo ka saarneyd uqudmeynta dadka muslimiinta ah haddii ay yihiin dadka ku nool wilaayaadka ama kuwa yimaada xiliyada munaasabadaha ciidaha ciidan oo ahayd ciidul adxa eenu soo macsalaameynay waxaa wilaayada islaamiga ee baay u soo ciiday dadweyne fara badan oo isugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo qaarkood ka yimid magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo buurhakaba si ay dadka muslimiinta ugula ciidaan fagaarayaasha maamulka wilaayadan ayaa dhankiisa xil iska saaray sidii dadkaas loogu soo bandhigi lahaa nashaadaad noocyo kala duwan oo qaarkood ay ahaayeen risaalo jimicsi iyo musaabaqaad diini ah saddex maalin oo hardan adag uu ka socday musallaha yarmuug ee degmada buulafulay ayaa shalay waxaa mar kale maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu qabtay xaflad heer sare ah oo lagu maamuusayey gudiyada daadihinayey barnaamijkii ciidda iyo raggii hormuudka uu ahaa xaafadaha ee soo bandhigay ciyaarihii kala duwanaa isxoog waraysi iyo martiqaad kadib waxaa goobta la isku weydaarsaday kelimaad bowgaadin ah dhammaan walaalahaas waxaan leeyahay acdam allaahu ajrakum waxaa waaye runtii waxaa farxad geliseen dadka muslimiinta ah ciidda mashruuceedana wuxuu yahay dadka muslimiinta in la farxad geliyo nashaad helaan tarfiih helaan wax weyn oo qiimo badan loo soo bandhigo runtii waxyaabaha aan soo bandhignayn haddaan nahay reer buulla fullaay waa wax aad runtii u qiimo badan aad iyo aad runtii aniga sarax marka idaacadda ka dhegeysta waxaa istiri runtii wilaayadna waa nagala soo wacaya ummadna waa kuwa hambalyeynaysaa marka anigu runtii waxaan isleeyahay wuxuu ahay najaax aad iyo aad u weyn waxyaabaha marka waxaan rabaa dhowr shay inaan ka sheego waxyaabaha aadka runtii saameynta weyn igu lahaa waxaa ka mid ahaa dadweynaha aadka u faraha badan ee ka soo qaybgalay mashruucaas in dadka muslimiinta aan ka farxino nashaataadkaas faraha badan dadka yimid runtii aad iyo aad ay u badnaayeen aad iyo aad ay u badnaayeen jazaakum allahu khayran liijaanta kala duwan waa mahadsantihiin jazaakum allahu khayran ilaaha idin barakeeyo waxyaabaha yarka jawaa'ista la bixinaayeen waa waxyaar lagu dhiirigelinayo aqlaha shay waa in dadka muslimiinta laisu duceeya insha allah tacala jazaakum allahu khayran runtii waa dadaasheen wax wanaagsan waa soo muujiseen qaar ka mid ah raggii qaybta ka ahaa iskudabridka mashaariicda ciidan ayaa isdultaag ku sameeyey bandhigeedii dhacay macnaha gogashu moogtaha maray albaabka kuu furmata albaabkaa noo furmay maskaxdana way shaqaysay waayo waxyaabaha meesha lagu bandhigayo dhanba wax yacni dadaa waxaa u qaadan kara ciyaar ciyaar way ka weyneed afkaar iyo fikrad saliima lagu soo dhigay marka yacni ummadda waxaa la yidhaahdaa towjiih caamka ah yani wax lamida ma jiro towjiih caama meesha ka baxay yani ummadeeni waxaa laysay wax la yidhahda magefi asagoon la gaarinba qofka hadduu taga xitaa yani dhaqaalaha ku baaba'ay magefa shirkad dhanoo la yaqaano waa hantiilayaal waa maanta cid kalena kama isa yeelan soomaaliya ka yeesheen dhallinyaradiiyaa ku baaba'day dadaa waxaa laga yaabaa waraabaha qofka cunaya maxaa waala walxaqu yuqaala waa naqaanaa meediya hadda inaan ka sheegan diidaye muuye dad la yaqaanaa ilmahooda lagu cunay hantiila ahaa soo marka taa in la dhaho maxaan ku idhahdaa dee kolley meediyaalka caalamiga ah waxay aad u sheegaan magafe iyo barnaamijka tahriibkaa laga digaa ummadeennina iyadoo dagaal socdo jihaad socdo khayr socdo ee baddi ku baaba'e marka sidii weedha loogu sheegi karo in loogu sheega soomaysa mudnayn ya marka waraawadadooga iyo dadka cunaysa meeshay turjumaysa yaxaaska iyo goranyadu iyaduna maxay meesha qolof ahaan ila yaxaas liskama keenna fikrada ku jirta soomaay ya ninka mahambeeyaha aw xasan wax kase haafeeyey qabuuradii baaba'shay guryihii baaba'shay ya bad iyo beri wax walba gatay wixii yaraayo noo haray muqadisaadkii yacni marka annagu inaan marka taariikhda iyo ummadda wixii dhib ay geenayso inaan ka sheekayno kusoo saarno la tutusiyo waa wax macnaha aqliga iyo xigmaddaba ku jirto ugu dambeynna qaar ka mid ah raggii ka socday xaafadaha degmada buulafulay ayaa kelimaad goobta ka soo jeediyey sanadkan ciyaar badan oo xiise leh ee kolley suubani dad oo sagaashan iyo dhowr qof ka qayb qaadatay markii tirada la iska daray meel afartan meel labaatan wala jira meel tomi saddex meel tomi saddex dad sagaashan iyo dhowr qof cunug iyo ka qayb qaadatay yalana sagaashan iyo dhowr qof meel shaka ka gobaday macnaha marka taasalana tan kalena gudigii koley dad oo lama qof dad hal qof jira lamba hal qof kii lama qof aan shaqeeyay maana meedis ka baxay wala dad oo fashil min majar een ciyaaro la bandhigina ciyaaraha danta ku horun suubini ma bajiro fikradigi iyo doctorka sheegay ba fikrad kale cusub walka meeli ku cusub ama uljeed leh la meeli la ka bandhigi koley barnaamijkan iskarab qabsadii iyo midnimadii un ka tashan waa dhacday waa ku guulaysan waa suurta kash ilaahay idinkiisa markan saadan ay wixii ka dambeeyeen nidaamka hadda nu dhisan iyo midnimada hadda un ka tashan iyo wax isla qabashada rikan had goobtan oo majmuucaadkan oo kala noocnooc ahayn goobtan la keena waa rig labaatii kow bir mucaskar u furneey ahayn waxaan riwaayaadkan ad ara shirteen waa buur laka keenay waa xamar laka keenay wax baydhow la keenay falaash laka keena ma ahayn waa wax maskaxna iyo maskaxdii gudiyaalka un iska tarsani un isla jaduleyni un isla bahni ahayn ilaahay idinkas ciyaarihii meesha la keena dhammaanood waa wax cusub hataa heer waxaa dhacd wilaayaalka kale heerkan unu tartan jireen inay riwaayaalkan bandhikikan i kubeesideen xafladdan ayaa ku soo dhammaatay si qurux badan iyadoona goobta la isku macsalaameeyey laisna cafiyey maadaama muddo maalmo ah ay howlo badan ay dhex marayeen guddiyada iyo raggii loo xil saaray howlihii ciidda waxaan allah ka baryaynaa inuu naga aqbalo acmaashii wanaagsanaa ee aan soo sameynay maalmahan khayrka badan ee dulxiij jasaaka allaahu khayran walaalka bashiir guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkii subaxnimo oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaki waa nageen taas soo gudbinta iyo diyaarinta warka subaxnimo andalus waxaa inoo suurtageliyey waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka subaxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak